halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo aad dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimo aad dhegeysanaysaan markana aynu aadno dhinacayo qandale ee puntland wargurdhoon soo gaaray ayaa sheegaya in halkaasi ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay weerareen kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ee halkaa ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ururka ic waxaa daba khadka telefoonka ee puntland si toosa ugu jirta wariyaha v o a faadimo yaasiin faadimo haddaadna maqasho bal waxaad sharaxaad inaga siisaa waxa soo kordhay iyo xaaladdu sida ay tahay aad ayaa umahadsan tahay magaalada qandale ayaa lagu soo waramayaa in shalay gabalgaabadkii ciidamo ka tirsan ciidamada badda puntland iyo jabhadda uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin ee la magac la magac baxday khilaafada islaamiga ah uu iska horimaad kooban ku dhex maray agagaarka degmada qandala dagaalkan ciidamada badda puntland ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugnaayeen xeebaha ku dhow dhow degmada qandala halka jamhaddan uu hogaaminayo sheekh cabdulqaadir muumin ay ku sugnaayeen magaalada qandala waxaa goobjooge ku sugan agagaarka degmada qandala ayaa v o a u sheegay in ciidamada badda puntlandna ay ku sugnaayeen xeebta ay adeegsanayeen hubka culus jamhadda qabsatay ee degmada qandala ee cabdulqaadir muumin uu hogaamiyana ay xeebta difaac ka xirteen iyaguna ay ku jawaabayeen hubka culus gobolkaa isugu dhacay rasaasna way joogtata wa tahay wararkii ugu dambeeyey wa tahay faatma marka ma la ogyahay khasaaraha ka dhashay weerarka halkaa ka dhacay
lama sheegi karo magaalada waxaa lagu soo waramayaa dad saddex qof ama afar qof aan ka badnayn inay joogaan isgaarsiintu way adag tahay in lala xiriiraa waxa wax noo sheegaya waa dadka deegaanka xijiyeysatada iyo kalluumaysatada ka agdhow laakiin ma aha dad ku sugan gudaha degmada qandala ama ku sugan xeebta badda dusheeda waxay ii sheegeen uun inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta gobolka ayaa isugu dhacay saakay waxaa v o a u suurta gashay inay la xiriirto dadka ku sugan agagaarka degmada qandala waxay ii sheegeen rasaas aan badnayn oo kasoo dhacaysa dhinaca ciidamada badda inay maqlayeen walow dhinaca ku sugan degmada qandala aysan jawaab bixin marka waxaa ku sugan degmada qandala xeebteeda ciidamada isbahaysiga nato oo ilaaliya biyaha gacanka cadmeed iyo ciidamo badda puntland warar ku dhow dhow ciidamada waxa ay sheegayaan inan puntland weli weerar ay macnaha u diyaar garoobin laakiin keliya ciidamadan ay amar u qabaan inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa xeebta wixii qandalo ka baxaaya iyo wixii soo gelaya marka dagaalku waxaan u fahmay in uu uusan ahayn mid si toos ah gudaha magaalada uga dhacayay oo keliya uun ahaa mid u dhexeeyey ciidamada badda puntland iyo maleeshiyaadkaasi isis ee deegaanka jooga dagaalku saasuu ahaa kafool kafool ma ahayn ciidamada badda puntland waxa ay rasaasta kasoo ridayeen badda dusheeda walow la sheegayo maaragtay in la isu muuqday kuwa kalena waxa ay ka tuurayeen xeebta waxaa lagu soo waramayaa inay difaac ka xirteen jamhaddan uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin ee la baxday khilaafada dhulka cirifka ku haya degmada qandala ee miyiga ah inay difaac ka xirteen xeebtan ay ka xirteen ugu dambeyn adigoo soo koobaya puntland ma ka hadashay marka iska horimaadka xalay aada sheegayso inuu dhex maray ciidankeeda badda iyo maleeshiyaadkaasi qandala jooga
maya cid ka hadashay ma jirto kuwaanana ma aysan hadlin wa tahay laakiin degmada qandala dadka ku sugnaa waa ay kasoo barakaceen dad ku dhow toban kun oo qof baa ku noolaa qaybtood waxa ay ku sugan yihiin xeebaha udhexeeya qandala iyo boosaaso oo tuulooyin yaryar oo buruc iyo kuwa kaleeto ayay ku sugan yihiin qaybtood magaalada boosaasoy soo galeen marka kolley dhinacyadu waa wax hadala oo laga bixiyo ma jirto laakiin waxaa ka jira saansaan colaadeed baa ka jira deegaankaas faadimo aad baad umahadsantaha wixii soo kordhay kolley waa isla socon doonaa faadimo yaasiin ayay taasi ahayd halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegaystayaal waa v o a